qaar ka mid ah culimada degmada cabudwaaqe ee gobolka galgaduud ah ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhammaystirka xarunta agoonta ee degmadaasi taasi oo loogu talagalay in lagu daryeelo carruurta agoonta ah ee ku nool deegaanka culimmadu waxay sheegeen in xaruntu ay tahay mid muhiim u ah bulshada gaar ahaan carruurta nugul leh ee u baahan daryeel waxbarasho iyo hoy nabdoon waxaa sidoo kale ay ugu baaqeen shacabka ganacsatada hay-adaha samafalka iyo dhammaan dadka khayrka jecel in ay kaalintooda ka qaataan dhismaha xaruntan si loo hirgeliyo adeegyo tayo leh oo waxtar u leh mustaqbalka carruurta agoonta ah haddaan maqsuudka u soo dhacno iyo dantaan iskugu nimid waxaan ku sugannahay degmada caabud waaq gaar ahaan waxaan ku sugannahay xaafadda ubax gaar ahaan waxaan ku sugannahay xarunta agoonta degmada caabud waaq xaruntan oo dadku in badan ay arkeen waxaa ka socday dhismo muddo dheer dhismahaas hadda ka muuqda laba qaybood buu iskugu jiraa qaybtii waxbarashada oo ka kooban lix fasal iyo qaybtii jiifka ama boodhiga la jiifsanayey oo ka kooban afar qol afar hool saddex hool ka kooban saddex hool
waxaan iga arkaysoo dhan baan salaamahayaa iyo kuwa ila joogaba salaan ka bacdi arintan xarunta agoonta oo hadda joogno oo raggii hore oo culummada ahaa iyo odayaashu ay ka hadleen hadallada ka dhiman baan ku darhayaa intii hore yidhaahdeen weeye warka muhiimadiisu wabihi nastacin calaa umuuri dunya wadiin wsala allah wsalam calaa sayidina mawlana maxamed wbacdu xaruntan agoonta degmada caabudwaaq oo aan maanta joogno oo qabyaah horna dad muxsiniina oo ilaahay ka siiye ka ajar siiyey ay u geliyeen dhismo haddana qabyaah intii ka dhimanna in lagu daro qurbajoog iyo qaranjoogba waa iskugu jirnaa dadka ayagaan oo qaranjoogtaa wixii aan ku dari karno oo annaga tabarona siiso waa ku daraynaa waxaan rabnaa dadkii shalay dhismahan sameeyey oo muxsiniinta ahaa oo gabdho iyo wiilal balaahayd oo gabdhaha u tabarroonaa inay ma aragtay wixii qabyaah gudiyadii iyo abaabulkii iyo wixii oo dhan dib loo abaabulo oo dib loo sameeyo